العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku joogsanay abudar horaan usoo marnay abulwaliid albaaji iyo abubakr ibn alcarabi tarjamadoodii oo kooban kolley waxay wadaagsanaan waa xagga marka la eego madhab ahaan waa laba nin oo dee waxa weeyaan maalikiyulmadhab ah xagga marka la eego cilmigan xadiidkana xufaadiis iyo dadkii aqoonta sare u lahaa kolley atarta fiicanna kaga tegay iyo tafsiir iyo culimo kala duwanna way leeyihiinba inta kalaamkan iyo hadal qaadka keentayna waa cilmigan kalaam ama fani kalaamka ay dhex galeen oo kolley dee taasi athar iyo raad ay kuba yeelatay duruqdii mutakalimiintu iyaga in marka la eego in waxa weeyaan dee aathaartoodin aynu xataa haynaba waxaa jirtana nin kale oo imika abubakr ibn alcarabiyo magaciisaan sheegnay nin suufi ahaa ma qolooyinkan waxdatulwujuud dee waxa weeyaan ba madaxdooda iyo kuwooda ugu xagga jaanibka aimadooda ku ah ayaaba jira oo ibnu carabi la yidhaaho kollay tay culimadu ku kala farqiyaana imaamkan aan hayno al buu leeyahay magaciisan dambe oo abubakr ibn alcarabi weeye ama ninka addaa-i ee waxdatulwujuudna aqdaabteeda kaba mida isaga al ma geliyaan oo ibnu carabi unbay yidhaahaan waa ninkan dee axdatulwujuudi ama suufiga addaa-i markaasin waxa weeyaan asalkiisa hore isbomala waa reer andalusia markii dambe isna reer sham ahaa adugu waa intay ku kala farqiyaan labadoodu ay kala saaraan marka horeba iyadoon la sheegin xagga qoraalka midna alba carabidiisani leedahay waa imaamkan aan hayno kaa kalena ma laha haddaba hadalkii ibnu taymiye isagoo hadal ka horreeyey oo masaacidooda fiican ay lahaayeen ee xaggan iyo aathaartooda kaba hadlay in asarkoodii iyo ta-asurkoodii duruqdaas mutakalimiintana adigu bal markaas kaba soo hadlay ayaa dadka markaas oo kale in andaarta iskuba khilaaftay ama dee aaraada iskuba khilaaftay shanigood midni waa qiimaha badan ay ku leeyihiin diin ahaan iyo asarta fiican ay kaba tegeen iyo ijtihaadkoodii iyo cilmi nashrintoodii midna waa jaanibkaa kaley galeen markuu kaba soo hadlay baa wuxuu yihi walaa rayba shaki kuma jiro ana man shaksigii ijtihada ijtihaadee ku dadaala fii dalabi lxaqi xaqa dalabkiis oo ruuxani waa xaqdoon oo xaq dalabkii dee usuul kale oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnihii oo isagu ka dhaqaaqayu ku soconayana maba lahe qur-aankii iyo sunnihii iyo ijmaacii waa kaa wax kasta kaba horreysiinaya xaqa doonitaankiiyo diini buu markaas isaga ku dadaalay xaggee uu ka dalbayo maaha caqli iyo duruq kale kama dalbaye waa min jihati rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xaggii oo dee waa raaxaa qur-aankii raacaya sunnii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh raacaya wa akhda'a laakiin gefa fii bacdi dalika waxyaalaha dee hab ku ijtihaadee ijtihaadkiisa uguba tegay ama taqliid maanta halkan dee waxa weeyaan maqbuula uguba tegay ayaaba khada dee wax khada'aba uu ku gafay faallahu ilaahay yakfiru lahu khada'a khadaysaa ilaahay wuu dhaafayaa taxqiiqan iyaday taasi tahay xaqiijin iyo sogid ama xaqiijin liducaai ducadii aladii ducadaasoo istijaabahu allahu linabiyihi walilmu'miniina ilaahay u aqbalay rasuulkiisa iyo mu'miniintii xaysu qaaluu ay yidhaaheen rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasinaa wa akhdaana rabbi baa u aqbalo aqbalku sheegayaana waati shalay baan soo marnay isagu laha inuu ilaahay baa yidhi qad facalto o dee saxiixa muslim bay inoogu sugantahay ducadaa dabadeed baa ilaahay yidhi arrinkaa waan sameeyey oo wixii khada ahaan idinka dhaca ama ilow idinka dhaca idinma qabanayo riwaayaadka qaarkoodna qaala nacan baa halkan timaada oo dee saxiixa inoogu sugan oo ujeeddadu ilaahay haa buu yidhi oo taa idinma qabanaya facaltu iyo nacam waa isla mid haddaba wuxu uhi waman itabaca balkaasi iyagu xaaladoodu taa weeye ijtihaad ay ku khada'een weeyaanoo dee khada'ina macfu buu noqonayaa waman itabaca laakiin ruuxa raaca dannahu dannigiisii raacaya wahawaahu hawadiisa oo fa akhada bilaaba gudagala yushanicu inuu ceebaynayo oo dacneeyo calaa man khaalafahu ciddii isaga khilaaftay bimaa wixiina uu ku tashniicinayo ama ku ceebeynayo waqaca fiihi oo ku dacneeyo uu cidan isaga khilaafsani uu kuba dhacay min khada'in khada ah dannahu uu malaynayo sawaaban sawaab bacda ijtihaadi ijtihaadkiisii dabadeed wa huwa khada'aasna ama waxa uu ku dhacayna ee uu islaha waa sawaab laakiin khada'ihi isagoo hadda ijtihaaday min albidaci bidacdii almukhaalifati lisunna sunnaha khilaafsanayd ruuxa caynkaasa ee inta hawadiisa waa kan dambe iyaga dacniye wax ka sheegaye umuurahooda ay kuba dhaceen ay ijtihaadaan ugu dhaceen khadaba aha iyagu waa sawaab ay lahaayeen taa ku dacneeya ee iyaga kuba ceebaynaya ama ku dacneeya fa inahu yalzamhu waxa isaga laazimaya nadiiru dalika waxan uu isaga qoladan ku dacneeya wax la mid ah aw acdamu amase kaba weyn aw askaru kaba yar fii man yucadimuhu cidda uu weyneynayo huwa isaga min asxaabi asxaabtiisa ka mida na waa hadal kolley muhima oo wuxuu leeyahay bal dee dadka qaar baa raggaas ama waa ay badan yihiine dacniyey dacnintaasna waxaan ay ku dacniyayaan waa waxaa iyagu khada ah ee kaba dhacay ay u arkayeen sawaab inuu yahay ay kuna ijtihaadeen waana kaa sharcan khada'aasi noocaa ruuxa xaqdoonka ee ijtihaaday ee ijtihaadna ehel u ah haddii uu wax ijtihaadkiisii kolleyba sawaab ma wada noqonayo wax khada'a iyo sawaab buu yeelana kii khada ahaa dembi ahaan waa laga dhaafay bal ajrulijtihaad buu leeyahy wuxuu leeyahy haddaba kan arrinkaa khadaba ee bidicda sunnada khilaafsan ee ay kuba dhaceen amhaasha raggan uu tilmaamay ciddan ku dacniyeysa maxaa laazimaysa oo wuxuu ka dhigay kuwaas hawood inaanay dariiqii saliimkaa marin hawadoodii iyo danigoodii ay raaceen kuwan dacniyaya maxaa ka laazimaya buu leeyahy arrintaa kaba imanaya isaguba dawaa'if ama hadduu dee qolo jamaaco ka tirsanaa ama dee culimo iyo waxyaalaha uu weyneynayay baa jirtuu leeyahy waa kuwana sunnihii waafaqsan oo dhici kartana inuu dadkii micyaar iyo miisaan kaba dhigtay cidda iyaga waafaqdaana inay sunno tahay cidda iyaga khilaaftaana ay markaa ay noqonayso sunni ay kaba baxayso shaksi uu micyaar lagaba dhigo haddaba kuwa uu weyneynayuu leeyahay sunnihii baabay waafaqsan yihin iyagaba arrinkan uu ku dacneeya mid laba mida ama ka weyn ama ka yarbaa kolley ka dhacaya oo kolley bashar dee inay dadkii culimadii khayrkoodii haba bato sawaabkoodii haba batee macsuumiin ma aha inkastaba aqoontoodaa sare iyo ijtihaadkooda iyo xaqdoonkoodaas dee ma wada waafaqaya sidii kollay wax waa ka dhacayaan cismada rasuulka ilaahi unba ale salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruux aan waxa ka dhacahayni ma jirto bal maalan ruux la odhanaya asal ahaan waa ka badbaaday ma jirto haddaba waxaan uu iyaga ku dacniyay wax nadiirkiisa macnaa la mid ah ama kaba sii weyn oo mukhaalafada uga weyn ama kaba yar ayaa kollay jaanibkan kaleba jira oo dee marka arrintiisi baaba tanaaqud noqonayso kanna waa ku dacniyey kan uu weyneynayana kolley wax sidaasoo mukhaalafo lagama waayo waa laga heli ha yaraataase badnaatee markuu tanna uu iyaga kuwan kaba dhigo dad ceebka saliimo dee waxay la yimaadeenba uu micyaar bal dadkii kale uu ku miisaamo uu yidhaaho ciddii hebel waafaqday baaba toosan uu yidhaaho oo kale dee khada'aas iyo mid lamiduu isagiiba kuba dhacaya wuxuu yihi isagoo hadalkii watafaqalla waxa yar man yaslamu ku ka badbaadaya min mitli dalika umuuraha caynkaasi akhdaadee sunnaha khilaafsan ah taa wax lamida cid kaba badbaadaysa fi lmutaakhiriina ragga dambe sababto likatrati اlijtibaahi walidiraab ijtibaah iyo idiraabka halkan ayaa badan wa bucdi nnaasi iyo dadka fogaanshahooda daraaddeed can nuuri nubuwati nubuwada nuurkeedii ay ka dheer yihiin oo dee muddo dheerab iyo qaruun dambe weeye iyo wa shamsi risaala risaalada qoraxdeedii iyo shamsigeedii qoraxdeedii alladii bihi yaxsul huda nuurka nubuwada ee uu ku xasilayo hanuunku iyo wasawaabu sawaabku wayazuulu bihi uu kuga suulayo oo nuurkaa can ilquluubi quluubta uu kaga suulayo ashaku wowdaa iska masaxa wowdu ma jirto quluubta uu ka suulayo ashaku walirtiyaabu waa faacilkii yazuula bi-adi ha noqoto nuurkii nubuwadee saafiga ahaa iyo shamsigii ama qoraxda risaalada ee hanuunka iyo sawaabka ku xasilayaa laga dheeraaday waxyaalo kale ayaa meesha yimi oo kolley saa daraaddeed ruuxa khalaluun jaanib buu ugaba iman ama mukhaalafo jaanibuun uu kuba dhici haddii markaa cidna cid la dacniyo kuwa qaarkoodna aan toodii lasoo qaadinna waa arrinkan uu leeyahy waa hawaraac iyo dani la raacay noqonaysaayo bal markaa muhimku waxa weeyaan un sida aan markii horeba horreysiinay oo ah inaan arrinkaa ka dhacay aan lagu raacin de iyada nasiix ahaan dadkii waa looga digi laguma raacayo laakiin iyagii markay noqoto dee waa dadka xaqdoonkaaba yahayn way ijtihaadeen oo dee waxaa shamlinaya khada-a macfiga ahe dadka wixii ay ku khada-een me ama ijtihaadkoodii iyo waxyaalaha ilaahay kaba dhaafay ayaa shamlinaya oo markaa iyagu saas daraaddeed in maxaasintoodii kale la baabi'iyo ama taasi meeshii ma taalo hadaladuna way noo socon doonaan bal dee waxyaalaha nuquusha inoo dambaysoo dhamiba oo ajaanibkay ku tacalluqsanaan kolley cid bal si aad hadalkao dhan u aragtaan haddii aad dee kitaabka helaysaan waayo waxba ka horreeyo tani waa hadalkiisii dambe khulaasada ahaa waa dar-u tacaarud alcaqli wannaqli juska labaad uun markaa kolley waa dabcada dee malaa dabcada way ha mid dambe oo caadiya w adiguna way jirtaa laakiin dabcadii kolley dee shahirka ahayduune markaas ilaa tobanka mujalad ay ku madbuceeyeen buu juskaa labaad noqonaya laakiin ruuxuba haddii xataa dabcad iska khilaafto koluu faarase ku helayo koluu si kale kuleba u helay waqaala ibnu lqayim raximah llahu tacaala ibnu lqayim ba wuxuu idhi waman lahu cilmu bisharci hadal baa ka horeeye laakiin inaga wixiina khuseynayay baan soo qaatay kolley saddex naqli oo saddex kitaabuu kala leeya ku soo arooray baana inoo iman doona waman ruuxii lahu isaga uu sugnaaday cilmun macrifo bisharci sharciga macrifo u leh iyo walwaaqici waxa waaqica iyo sida jirta aqoon u leh yaclamu wuxuu garanayaa qaطcan go-naan isagoo jasminayo shaki badni arrintu aanay ahayna yaqiin ay tahay ana arajula ninka aljaliila weyn ee aladii kaasoo lahu fi lislaami islaamka ugu sugnaaday qadamun saalixa qadam iyo raad adigu saalixa ku leh iyo wa aahaarun xasana raad fiican iyo aahaar fiican islaamka ku leh wa huwa min alislaami wa ahlihi bimakaan islaamka iyo ehelkiisana meel sare kaga sugan waa nin dee martabo sare kuba sugan oo halkaa maqaam weyn ku leh islaamnimo ahl ama muslimiinta dhexdoodana maqaam weyn ku leh hadda iyaday taasi jirto qad takuun wuxuu yaqiininayaa ruuxa sharciga yaqaana ee garanaya cilmi u leh iyo waaqicin ruuxa caynkaasa qad takuunu inay ahaanayso ay ka dhacayso minhu xaggiisa alhafwatu wazallatu waa saqdo ama zallo iyo simbaraxasho ama khada kaba dhacayo lafdiga hafwe iyo zalla waa isla miduun oo dee oo hafwadana kolley dee macaanideeda bal matalan haddii la idhaha hafa shaksu yahfwa hafwan macnaha zalla wa akhda'a weeye uu simbiraxday oo uu gafay marka alhafwana masalulmarihiiba marahii bay noqon waayo masalka asalkii hafwan weeye ee tani waa maradiisiyo waa salladii ama khada'ii ama saqdadii ruuxa wixii adigu qaladee kaba dhacaya taas bay tahayba qad takuunu minhu lhafwatu wazalla oo ujeedadu ruuxa islaamka iyo ehelkiisaba maqaam sare ugu sugan ayaa waxaa dhacaysa inay macsuum maahee inay ka dhacdo hafwa ama zalla ama khada kaba dhaco huwa isagu fiiha zalladaa macduurun ku loo cudurdaaray iyo ma ahayn ruuxi zalladan ku talagalay oo ogaan khada uu arkayo u qastay ee isagu xaqdoon buu ahaa waana ijtihaaday wixii karaankiisaa uu la yimi san buu u arkay inay sidii toosayd ama sawaabkii ay tahay laakiin dee wuxuu kuba dhacaynay waa basharoo cisma umay sugnaan ee ijtihaadkiisii ayaa wixii natiijadii ay noqotay inay hafwo tahay isagu laakiin umuu arkahayna wuxuu arkayay inuu jaanibkii sawaabkaa jaanibkan yahay marka uu ijtihaaday saa daraaddeed isagii macduur buu ku yahay oo ruuxii dee inuu ijtihaado ayaa la laazimiyey ruuxii mujtahidka ahaayo lagu kalifay e laakiin natiijo wax kastoo uu isagu ku gaadho qasadkiisna inuu sawaab noqdaa mukalif buu ku yahay laakiin inuu natiijada uu gaadhayaa dhammaanba ay xaqun ama sawaabuun ay tahay awoodba umala taa mukalafkuma aha huwa fiiha macduurun bal waa ma'juurun ijtihaadi maaha macduurun in loo cudurdaarayo isagu wuxuu ku noqonayaa taas ruux la ajri siiyo ijtihaadkan uu la yimi oo dee ruuxu hadduu ijtihaado isagoo xaqdoon ahaa xaqii uu asiibo dee laba ajri buu yeelan haddii uu ijtihaado oo uu markaa khada-ana ajrigii ijtihaadka ma waayo ee dee qaybtii sawaabkunbaa kaba maqan bal waa ma'juurun ijtihaadi marka muxuu yihi sheekhu falaa yajuusu ma banaana an yutabaca fiiha hafooda ninkaa caalimka ama imaamkaa ka dhacday in lagu raaca ma banaana taasi waa mid waa tii koobaad walaa yajuusu ma banaana an tuhdara in la hadur yeelo macnaa la baabi'iyo la rido makaanatuhu makaanadiiyo waimaamadu qaladkaa ka dhacay daraaddeed ama hafoodaa isagii la idhaa wixiisoo dhan ba isla daadiya oo ruuxii laga dhiga ruuxaan war khabarkiisa la qaadan aan waxa weeyaan isagii qudwo ehel u ahayn aduu guud ahaanba in makaanadiisii iyo asaarta iyo wixii raadkaa fiican iyo cilmiga aan lagaba faa'iidaysana makaanadiisii la rido oo la buriyo oo la baabiyaana ma banaanayo wa imaamatu imaamnimadiisii iyo wa mansilatu fii qulubi lmuslim macnaha masaladan ha lagaga tago laakiin mansiladiisii waa leeyahay isaguna halkan macduur buu ku yahay marka in dee taasi ay isaa'adii noqoto isaa xataa shareicadii uu xambaarsanaa iyo cilmigii uu kaba tegey isaa meeshii gaadho oo la yidhaaho waaban farhan ka wada qaadaynaa taasna wax banaan maha buu idhi hadalkan wuxuu ku yidhi aclaam lmuwaqiciin kolley dee waxa weeyaan waa heli kartaan oo ayatan leeyahay dabcaadka yar kala duwan wa qaala aydan waxaa kaloo ibnu lqayim yidhi isaguna hadal dhexdood hadal kale ayaa la socde falow kaana hadduu yahay man akhda'a ruuxa gefa aw kalida waa isla mid qalad kaba dhaco turika mid laga tegayo jumlatan khada'an daraaddeed guud ahaan loogaba tegayo bidca mukhaalifa lisunna kaba dhacdee guud ahaanba waxa weeyaan ha laga beri noqdo wixiisiiyo cilmigiisiiyo oo dhanna ha la daadiyo arrinku hadduu taa yahay wahudirat la baabiinayo eeg waa tii marka horebanayn waa lafdiga horeba an tuhdara ficilku ahdara yuhdiru ihdaaran macnaa maxay tahay waa abdalahu wa asqadahu we la burinayo maxaasinu wanaagyadii uu lahaayo kale ee aan ahayna la baabiinayo la burinayo lafasadat alculuum wasinaacaat waxay noo badbaadaaba culimadii way yaraanayaan markaasoo cilmigoodiina waxa inoo hadhaaba uu yaraan oo culumtii way fasahaadaysaa taasoo way fasahaadi lahayd haddii xaaladu taa tahay iyo wasinaacaatu iyo walxikamu watacadalat macaalimuhaa macaalimteedii iyo waxyaalihii calaamaadka taa u ahaa ama loo daliishanayo o dhamina way cadimli lahayd hadalkana midaariju saalikiin buu ku yidhi bal hadal dheer oo kale oo uu leeyo aada u qayimaa jirta waana kan وqاaل waxaanu yihi iبن الqyم في الكalاami isagoo ka hadlaya waana can الmuwaaزanaةi bayna الxasanaaتi والسayiئaat waa tan xasanaadkiiyo sayiaadkan laysu miisaamo oo haddii dee kitaab la qiimayn shaksi la qiimayn haddii waxa weeyaan daaifo la adugu bal xasanaadkiiyo sayiaadka in laisbaaldhigo horta laysu miisaamo oo arinka waxa weeyaan ujeedadu qaldo ama khada ruux kaba dhacay ama dee caalim kaba dhacay un aan khada'a maxaasintiisii kaloo dhan dee si aan loo baabin isagoo bal in labadii laysu oga keebaa raajixa keebaa badan taa isagoo kaba hadlaya muxuu yidhi min qawaacid asharci sharciga qawaaciddiisa waxa kaba mid ah iyo walxikmati xikmada qawaaciddeeda aydan ana man kasurat xasanaatu ruuxay xasanaadkiisu bato oo wacadumat ay weynaato wa kaana lahu isaga uu sugnaaday fi lislaami islaamka dhexdiisana ta'hiirun raad iyo ta'hiir raadayn daahirun daahir oo dee aahaar fiican buu ku leeyahay cilmiga uu nashriye waxa uu alifiye waxa uu laba yimi iyo dacwadi iyo gees fa inahu yuxtamalu lahu macnaa waa loo xambaaraya ama waa loo dhaafaya maa laa yuxtamalu ligayri ina waa bashar oo khada waa sibiraxanaya khada kaba dhace xasanaadkiisa badan daraaddeed baa yuktafaru lahu maa laa yuktafaru ligayri wayucfaa canhu waana la cafiyaya waayo waa dadka aqiilu dawi lhay-aati casaraatihim si sooba aroorto dadka dawalhay-aat ama maraatibta leh waa casaraadkoodii dee in laba asturo in waxa weeyaan casaradii un baa lagu raacayna maxaasintii kale uu lahaa aan loo burin taas bay ujeedadu tahay wayucfaa canhu maa laa yucfaa can gayri faina almacsiyata macsiyadu khabatun waa wasakh iyo khabat iyo waxaa xunayn walmaau ida balaga qulatayni lam yaxmil alkhabata waa xadiida saxiixa oo ciddii warisayna isagoo kooban xagga hoose ay idinkuba sugan tahay markaa biyuhu markay laba quladood gaadhaan khabaska ama nijaasiya wixii khabaskaa ma xambaaraan ujeeddadu ma qarsadaan oo ma haystaane way iska daafacayaan oo maaha dee kuma qarsoomayso ma xambaarayo ma sidaya wuu iska daafacayaayo markaa raad kuma yeelanayo khabaskii ku dhacay haddaan midabkiisii iyo dhadhankiisii iyo bal awsaaftiisii haddaanay isbedelin waa iska celinayaa uma xambaarayo waa iska daafacayaa wey markaa ujeeddadu ruuxa mansiladaa sare iyo maxaasinta aad iyo aada u badan yeeshay haddii mar casra ay ka dhacdo ama zalla ama ay ka dhacdo waa arrintaa dee wixiisan kale ee maxaasinta badan ayaa baabiinayso ridayso daafacaysa buu leeyahay taas dee waan lagaga dayanayno bkhilaafi ilmaa ilqaliil ama biyaha yar waa ka duwanyo fa inahu yaxmilu adnaa khabatin yaqacu fiih wuxuu qarsanayaa xambaaraya oo dee meeshii aanu iska daafac ahaynba khabaska uu yaree ku dhaco dee waana taa culimada iyagu kala farqiya biyaha badan iyo biyaha yar qulataynka ku kala farqiyaa nijaaso xataa yaani awsaafba doorininbe biyihii yaraa hadday ku dhacdo way nijaasaynaysaa ama dahaaradii bay ka suunidaysaa ay kuba tagaan waana macnuu ishaarayo haddaba min hada bal umuurihii buu adila usoo qaadanay o min hada kan waxaa kaba mid ah arrinka caynkaasee ruuxa masaaci mashkuura ah leh xasanaad badan leh mar qalad kaba dhacay in dee taa laga dhaafayo oo dee bal masalan laga cafiyayo sababto maxaasintiisan badan ee uu lahaa baa wixii asturaysa waxaa arrinkaa kaba mida qowl nabiyi sala allahu calayhi wasalama licumara qowlkii rasuulkii ilaahay uu cumar ku yidhi wamaa yudriika cumarow maxaa ku ogeysiiyey lacala allah waxaaba ilaahay mudan yahay idalaca inuu daalacday calaa ahli badrin reer beder oo faqaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum sameeya waxaad doontaan faqad kafartu lakum waan idiin dembi dhaafay macnaa waxa weeye hadalkiisa dambena isagunbuu ku tacalluqsan yahay waxaa dhacay fatxu maka markii loo soo jeedo rasuulkii ilaahay doonayay intay cahdigii buriyeen oo reer khusaaca ay nimankii reer bakriya ay sayseen dee ay ku caawiyeen ay rag iyo hubba ku caawiyeen si qarsoodiya quraysho ee halkaa cahdigii kaga baxday ee waqtigii dee fatxu makana gaadhay baa rasuulkii ilaahay wuxuu dee doonay inaan warkii dee si aan dagaalna u dhicin oo beledkii looguma dagaalamin si baktaa inuu kuba qabto un quraysh ayuu rasuulka ilaaho dee iyagoon de markaa la dul joogoon ay arkaan oon war aani helin buu doonay axad asaxaaba oo saxaabadii welibana uu horreysay kaba mid ahaa ayaa waraa qoray uu quraysh ama bacdigood ku ogeysiinayo rasuulka ilaahay inuu dagaal u diyaargaroobayo halku usoo baxaana dee waa iyaga uun balse ay dee u diyaargaroobaan waa arrin adag waraaqboodii uu qorayna gabadh buu u dhiibay reer maka ahayd oo markaa madiina timin ee cahdigii iyo la isdhex marayey baa jiray markaas waxyigii baa yimi oo dee ilaahay baa subxaanahu watacaala usoo waxyooday rasuulkiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh arrintaa dhacday markaasaa waxaa rasuulkii ilaahay diray cali iyo miqdaad iyo zubayr iyuu ihi socda oo markaa rawdata khaaq joogtaan daciino ama gabadh hawdaj dee saaran waa gabadh adigu safaroo socotaan la kulmi doontaan waraaq bay sidaaye waraaqda ka soo qaada marka halkii bay gaadheen iyagoo fardahoodii wato gabadhii bay dhahan waraaqdii keeno way dafirtay oo markaasaa dee oo caliyo ku yidhi ama dharkaan kaa dhigaynaa amase waraaqa xadsidaad soo saari markii dambe ayay madaxeeda ka soo saartay waraaqdii oo qoran waa la soo celiyey waa la eego waraaqda axad asaxaaba ayaa kuba qoran iyagii u sheegaya rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa u yeedhay arrintii oo markaa bal dee qisadiima kama soo koobayo xadiidkuna waa kan saxiixa inooguba sugan suuratlmumtaxinana sababtii ay kuba soo degtayba weeye ee rasuulkii ilaahay baa dee arrinkii markuu cudurdaartay cudurdaarkii uu ka aqbalay cumar baa yidhi rasuulkii ilaahay ow idaan dila ninkan munaafiqa adrib cunuqa cumar buu tan ku yidhi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wamaa yudriika lacala allaha iطalaca calaa ahli badrinkani waa reer beder ujeeddadu arrinkan qalad ka weyn haba galo ee dee isagana waxbaa ku yar xambaaro nin qurayshana ma ahayn meeshana waxbaa kaba jiro wuxuu isri bal nimankii abaal u galaa lagugu ilaaliyo cid ku ilaalisa dadkaagii iyo ama duunyadaadii iyo ma jiraane wax gacan yar dhigo ay waxaagii lagugu badbaadiyo isagu dee hala deganaadee mu ahayn markaa quraysh mu ahayn markaasuu cumar ku yidhi dee ninkani beder ujeeddadu mansilada iyo fadliga waynba waxa siloo qaladkan ka dhacay taas ayaaba ah ta lagu tuurayo oo waaba ilaahay baaba reer beder ku yidhi waxaad doontaan sameeya ujeeddadu ma hadde in iyagii dembi iyo wax loo masaxa loo fasaxaya waa bashar haddii qalad kaba dhaco saabiq ay leeyihiin kollay raad ku yeelanaysa qaladkaa kaba dhacay macnuhu waa kaan wuxuu yidhi hadalkii ibnulqayim baa watee wahada huwa almaanicu lahu sala allahu caleyh wasalam arrinkan inuu xasanada weyn lahaa bal umuurihii kale dee hijre iyo taas mooye beder inuu dagaalkaa joogay oo uu ka qeyb galay ayaaba ah wixii u diiday rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh min qatli man shaksi diritaankii jasasa calayhi isaga cid u basaasay oo dee arrintani arrin jaajoosnimay ahay iyo wa cala lmuslimiina muslimiintiiba wartakaba ku dhacay oo fuulay oo ku dhacay mila dalika dembi alcadiim dembigaa weynee jaajoosnimada ah faakbara sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ku warramay annahu shahida badran beder inuu xaadiray fadalla waxay taasi tilmaamaysaa eega arrinkii ah ciqaabtii uu mutay rasuulka ilaahay markuu kaba daayey muxuu ku cileeyey beder buu joogay taasi markaa waxay daliil u tahay buu ihi calaa ana muqtadaa cuquubatihi qaa'im in la ciqaabo oo waxaan u geystay loo ciqaabaa wax jiray buu ahaayo wixii keenayey waa waxa qaa'ima laakiin manaca waxa diiday oo manciyey min taratubi asarihi raadka waxaa uu ficilkan uu laba yimi ciqaabtiisa kenya ama muqtadaha cuquubadiisa inuu ratibmo calayhi ay calaa dee waxaan uu isaga kaba dhacay uu kaba dhasho maxaa diiday oo manciyey maa lahu min almashhad alcadiim waxa isaga u sugnaaday mashhadkaa weyn ee mashhadkii bader ah fawaqacat way dhacday tilka asaqdatu waa zallada iyo khada alcadiimatu weyn ee dee tajasuska ahayd muqtafaratan mid loo dhaafay bay noqotay maxay waa fii janbi maa lahu min alxasanaat xasanaad aada u badan oo dee waxa weeyaan tan ka qaalib noqday buu yeeshayoo wixii isaga u sugnaaya xasanaad ahaa dhinaceed marka loo eego ayaa waxaasi uu noqday shay muqtafara walama xaba nabiyu sala allahu calayh wasalam hadalkii ibnulqayim baa weli wata markuu rasuulki ilaahay ku booriyey cala sadaqati sadaqada dadka waa tabuk markii loo baxayey ee fa akhraja uu bixiyey cuhmaanu radia allahu canhu cuhmaan tilka sadaqata alcadiima lacag bay lahayd badan oo dahaba rawaaxil badan oo dhan oo wixii uu loo baahnaano saaran yahay eryadeedii ama dee aqtaanteediiy waxaas ayuu bixiyo geel badan oo mrla fuulo wax badan buu la bixi marka daba sadaqadaa weyn rasuulki markii uu cuhmaan bixiyey maalinta qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh ma dara cuhmaana maa camila bacdaha ujeeddada umuurahan iyo xasanaadkaa weyn iyo arrinkaa weyne u laba yimi ayaa wixii dee waa basharee zalle iyo khada ee ka dhacaba noqonaya wax lagaga dhaafo maa dara ma dhibayo cuhmaana cuhmaan maa camila bacdaha tan dabadeed wixii uu sameeyey ma dham ise ujeeddadu xasanaadkaa qaalibka wixii wuxunbuu noqon sayaa laga qaalib yahay xataa hadday kaba dhacdaba xadiidka tirmidi baa wariyey takriijkiisa oo kooban isagu waa xasan bu ihi gariib min hada alwajh albanna tacliiqiisa uu ku taxsiiniya wa qaala lidalxata weli hadalkii ibnulqayim baan ku jirnaa rasuulki ilaahay dalxa wuxuu ku yidhi macnaa lidalxata ujeedadu waa lishani dalxata dalxa isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi lamaa da'da'a linabiyi sala allahu calayh wasalam markuu rasuulka ilaahay u foorarsaday xataa sacida calaa dahrih ilaa isagoo dhabarkiisii ku taagan ama dhabarkiisii cagta saaraya oo kale uu ku fuulay cala sakra ila sakhrati sakradii awjaba dalxatu dalxa wuu waajibsaday januu waajibsaday maxaa tanna ay tahay ciddii warisana xagga hoose ayuu idinkaba sugan yahay waynu eegan iyadoo kooban eh maalintii uxud bay ahayd dhibtii baa badnaatay rasuulka ilaahay xataa dhaawacyaa gaadhay dad badan baa dhintay dad badan baa la dhaawacay dad badan dee rasuulka ilaahay asxaabtiisibaa xidhiidhkii kala furmay oo dee isba waayo kolkol baa dad yaroo kooban kol baa sagaal iyo isaga meel lagu gooni yeelayoo toddoba ay dhinteen oo laba ay soo hadheen bal markaasaa markii dambe uu doonayay rasuulka ilaahay inuu balbuurtii u yarbaxo dagaalkiina joogsaday laakiin nimankiina aanay dheeraynba ayaa rasuulkii ilaahay dee dhaawicii gaadhay daraaddeed iyo wixii gaadhay baa ku adkaatay inuu dhagixii dusha ugaba baxo dalxo oo hadda isagu dadkii dhibaatada badani qabsatay bahaa bal gacantiisii shalal kuba yimi oo dee maalintaasba in ayaa intuu u fadhiistay rasuulkii ilaahay buu dushiisa intuu lugtii saaray buu dhagixii saa ugu fuulay laakiin dee jihaadkiina qeyb weyn buu kaba qaatay maalintaas oo xataa gacantiisa shalal baa kuba yimi deeta rasuulka ilaahay muxuu ihi awjaba dalxatu ujeeddadu dalxa waa camalka iyo ficilka badanu laba yimi ee wanaagsan dalxa uu waajibsaday marka wuxuu ihi bal arrintan fiirsada wallahu ilaahay subxaanah yuwaazinu waa isu miisaamayaa yowma alqiyaamati bayna xasanaati alcabdi wa sayi-aati waa se ilaahay nagula dhaqmayo inagula mucaamaloonayo fadligiisa ruuxa xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisuu isu miisaamaya tan faman saqulat mawaasiinu waman khafat mawaasiinu macnaha waxa weeye labadoodii baa la isbaaldhigaya laysu miisaamaya haddii xasanaadkii in yarun ay ka bataan sayi-aadkii sayi-aadkii waa laga dhaafaya dee inagiina markaa inay taas bal dadkan aan kula dhaqana waay ujeedadu tae inagina maxaa jira maanta ruux baa in xasanaad badan buu leeyo wax ruuxan ada kan ka hadlaya saya u arko waxaa dhici karta inaa saya ahayn isagaa u haystay inay bidcatahay ama taa tahay saya u isaga danigiisa to dhici kartaba inaanay ahayn ayaa la doonayaa in lagu dumiyo wixii uu wanaag iyo khayr iyo taa oo dhan uu wada lahaa ilaahayna waa kan xasanaad iyo sayi-aad haddii xasanaadku in yarun uu dheeraado sayi-aad badan khalaas waa la cafiyayaa tanna waxay noqoton qalad la leeyahy ruuxan waa ka dhaco dhici karta waa aragtidii waxaan dabdin karna ma oo dhici karta inaanay arrintuba sidaa ahayn ayaa leeyahy khalaas wixiisa oo dhan iyo tiisiyaba loo baabinaya isagana dee si ilaahay subxaana watacaala inagula mucaamaloonaya ina barayna waa taasna dee arrinteedna ay hayde ninkii badbaadaaba uu ku badbaadi karaya haddii kale cid aan saya lahayn ma jirto haddii saya kasta ay xasanaadkii baabiinayso cidba inagamay badbaadeen markaa aakhira cidimay badbaadeen marka muxuu yihi eeg waa hadalkii ibnulqayim wallahu subxaana yuwaazinu ywma alqiyaamati bayna xasanaati alcabdi wa sayi'aati buu isu miisaamaya faayuhuma halaba kolba ama xasanaadka iyo sayiaadka kolba koodii haalib noqda ayaa kaana ta'hiiru lahu raadkii uu usugnaa kaasaa dee halabada yeelanaya oo markaa fayafcalu biahli xasanaati ilaahay wuxuu ku falayaa ama ku samaynaya dee dadkii xasanaadka weelka alkaiirati badan xasanaadka badan lahaa aladiina kuwaasoo aatharuu doortay horraysiiyey maxaba wixii ilaahay jeclaayo maradiahu laakiin isagu marka horeba dooranayo taas laakiin wakhalabathum awqaadda qaarkeed ay ka haalib noqotay dawaaci dabcihim dabcigooda waxyaalihii uu keenaya ama umuuro kaloo raadiya axyaanan ee qalada ay kaba dhaceen ilahay muxuu kula mucaamulan buu leeyahy ku samayn min alcafi walmusaamaxa xagga dhaafid iyo musaamaxo maa laa yafcalu min hayrihim dadka aan xasanaadkoodii oo kale lahayn waxaan loo samaynahayn ayaa dadka caynkaasa loo samaynaya hadalkan wuxuu ku yidhi kitaabkiisan qayimka miftaaxu dar sacaada de intiisa badan waa de waxa weeyaan waa cilmiga iyo fadligiis iyo umuurahaas oo awjuh dee casharaad ah boqol gaadhaya ayuu tireeyaa cilmiga mansiladiis iyo waxa fadiiladiisa qaybti adigu waa kitaab lakin dee caadadii lagu yaqaana istidraadaad badan buu leeya kol buu intuu mawducu ka hadlayo ka baxa laga yaaba safaxaad dhami inay wax kala qaataan istidraadaadkiisa badan ibnuqayim laguba yaqaane kitaabkaas buu kuba yidhi haddaba qad akhara waa badiyey adahabiyu dahabi waa hadalkii ibnu qayim raximah اllahu tacaala min alictidaari ictidaar uu cudurdaaro ama uu ka canil aimati aimadii fii ma badara minhum wixii iyaga kaba dhacay min ataawiil ama taawiila iyo walhafawaati zallaadkii kalaba ahaa wabayana wuxuu caddeeyey dahabina waa dariiqii dee sheekhadiisaas iyo ayuu marayban isne annahu laa yenbagii inaanay haboonayn an tudfana in la aaso almaxaasinu wanaagyad iyo walfadaa'ilu fadaaishii lizallatin badat min alcaalimi qalad ninka caalimkaa ka dhacay daraaddeed oo se ta'wiilku kaba mid yahay maxaasintii iyo fadaaishii uu lahaa in loo aasay inaanay taasi wax haboonayn haddii kale cid hadhaysaaba ma jirto ruux kastaba wuxun baa loo heli layidhaaho waa zalladiisiio markaa cid badbaadaysaaba mama jirto saa uu isaguba lahaa ibnu qayim low kaana man akhtaa o qalida turika jumla dee waaba in waxay arrintu ahaan lahayd maxaasintii oona la baabinayo culumtii wixii way fasaadin lahay hadal saasina tarjamu inoogu soo socda kolley qeybtan dambe inta badan waa kitaabka siyara aclaam nubala tacliiqaadkiisii taraajiimta kala duwan uu ku tacliiqinayo kolley dee kitaabka la arka mujaladka afraad ilaa kalaba ilaatanaad wuxunbaa halkan naqli uu kagaba jiraaye bal u koobaad maan ku kaabsoonaynaa waa qataade qaala raximah llahu dahabi ba wuxuu ihi fi tarjamati taabiciyi اljaliil qataadata bni dicaamata taabicigaadu kolley waa nin xaafida mufasir ma aha xaggan cilmigan tafsiirkana gaaya ayuu kaba gaadhay xadiisna xaafid ama waa xaafid ama xufaadi casri ama xaafidu casri baan nidhahnaa raggii xufaada ahaa ee ashcaarta carbeed iyo taasi adugu waa nin aqoon kala duwan lahaa qataadata bnu dicaamata bnu qataada la ydhah waa taabici oo taabicintuna dee kolley taabicinima hadday kulansadeen oo ama ay shamlinayso haddana way kala waaweynye isaga dabaqaad baa ka horeeya oo kolley taabiciinta yaryarayd baa lagu tirinaya asxaabta qaar un kaba soo gaadhay waayo laba saddex jiil oo taabiciina ama saddex dabaqoo taabiciina ayaa kaba horeeya dabaqada afraad ayuu noqonaya markayn taabiciinta eegno haddaba waana nin adigu uu indhala-aa xaafidna uu ahaa dee wixii uu mar maqlaba xafidi jiray cilmigana aad iyo aada ugu dadaali jiray marka wuxuu yihi wakana wuxuu ahaa hadalkii dahabi yara alqadara dee say kolley dawaa'if kala duwan kaba dhacday qadar buu ictiqaadinayay qadarka ictiqaadkiisa ujeedadu waa daaifadan qadariya laydhaah ictiqaadku maaha inuu qadarkan dee waatanoo iimaanka arkaantiisa inoogu jiro iimaan qadarka la rumeeya hadday dhahaan dee qadar buu ruuxaasi qabay oo kale macnaa waa qolooyinkii inkirayey ama anfiyayey khaasatan camalka dadkii iyo waxyaalaha dee aynu la imanayna ama macaasida iyo daacaadki iyo taas inuu ilaahay subxaana watacaala qadaray ama war cilmigiisa shaamilkaa way aqoonsanaayeen oo kuwaas dee taasi gaalnimay keenaysaaye laakiin waxay ka dhigayaan sida macaasida oo kale inaan dee waa iyagoo hadda tansiih ugaba jeeday inaan ruuxa uu isagu ka samaysanayo yahay ee rabbi aanu iraadeyn tan ma doonin ee isagaa ruuxa iraadee kasabkiisa iyo taa weeyaan taasay qowlkaasi u ahaa nimankaa qadariya idigu ay qabeen bal arrinkan waa qabay buu yihi nas'al اllaha alcafi ilaahay baan weydiisanaynaa cafi dee taasna inuu waxaa inaga caafiyo inaga badbaadiyo inagana dhaafo wamaca hada isagoo qadarkaas arrintiisu ay ahayd famaa tawaqafa axadun axadna kama joogsan fii sidqihi oo dee xadiidkiisu waa kaa dawaaminta islaamka o dhan kuma sugan marka isaga runnimadiisa uu yahay ruux run sheega iyo cadaalatihi cadaaladiisiina halkan may dhaawacin waayo haddii cadaaladiisii ku dhaawacaan oo yidhaahaan ruux ka dhigaan aan caadil cadli ahayn dee waxay noqonaysa riwaayadiisana inaan la aqbalin iyo xifdii xifdigiisii hadalkan uga waa kan hadalkii dahabiya walla cala allah waxaa laga yaabaa ma ilaahay mudan yahay yacduru amhaalow isaga iyo dadka la midka ah inuu ilaahay u cudur daaro oo miman talabasa bibidcatin dadka iyagu bidco ku dhacayba ah yuriidu biha isagoo ula jeeda taas mukhaalafo xaqun aan qaradkiisu hayne tacdiima albaari wa tanziihahu ilaah baari ah weyneyntii iyo tanziihi wa badala wascaw intii kalaankiisa haydna xaqdoonnimo iyo ijtihaad kulaba yimi daaqadiisii wallahu xakamun cadlun ladiifu bicibaadihi walaa yusalu cama yafcal arkan daabitkan buu sheegay uma ina alkabiira buu ihi ruuxa weyn ee min aimati alcilmi cilmiga imaamyadiisa kaa mida idaa katura sawaabu haddii sawaabkiisu bato wa culima lana ogaado taxarihii uu qasadkiisa lilxaqi xaqa uu qastaye uu doonayey watasaca cilmuhu cilmigiisna uu waasac noqdo wadahara dakaau dakihiisna uu muuqdo wa curifa la ogaado salaaxuhu salaaxiisa la ogaado wa waracuhu halkaasna yar saxda wowdiiyo ra-diin ba isyar weydaaratay ee waxa weeyaan wa waracuhu weeye xalaal miiradkiisa kelimadan baan leeyahay wa rawcuhu noqotay wa waracuhu weeyaane macnaa xalaal miiradkiisana la og yahay iyo watibaacuhu raacitaankiisa uu xaqa raacayay hadduu naskii arko kama baydhbaydhayo waa raacaya isaga wax kasta ka horreysiinaya ruuxa caynkaasa yukfaru lahu zalaluh qaladka ka dhacay waa loo dhaafayaa walaa nudaliluhu kuma xukminayno ruux daaliyo inuu yaho dee inagu ma halaynayno ujeedadu kuma xukminayno dalaalo kuma xukminayno oo wanadraxruma tuurayno guud ahaanba isa tuurma odhanayno kole dee zalladan ay kaba dhacdo wanansa ma iloobayno maxaasina wanaagyadiisii uu lahaa iyo fadayshan uu leeyahay laakiin arrin kale maaha dee taasna inay nagu xambaarto qudwaiyo wixiinan kaga dayana maaha muxuu ihi nacam waa liistiraage walaa naqtadi bihi laakiin kagama dayanayno fi bidcatihi wakhaday macnaha isaga maxaasintiisii ma iloobin iyo fadaaishii uu lahaa bidcadan iyo khada-an kaba dhacayna kol hadduu dee mansilada iyo raggaa diinta kula lahaa uu ahaa tanna kagama dayanayno wanarju lahu tawbata kollay alifta narju dee ficilku waa ficil keli oo dee waa imaka wowdani waa wowdii ficilkee wow ljamaaca maha marka aliftaasi waa zaa'id ee ma jirto iyadna aliftan oo aliftii faariqada ahayd maha de wowda waaljamaaca maha wanarju lahu aliftaaga iyadna ka masaxaysaman baan leeyahy wanarju lahu waxaan u rajaynaynaa atawbata min dalika ilahay inuu waafajiyo tawba ama dee uu kaba dhaafaan rajaynaa muhimku waxa weya waa hadalkaa hore bidcadiisii ama khadai kaba dhacayna in waxa weeya kagama dayanayno maxaasintii iyo fadaaishii uu lahaa iyo aahaartii cilmiga hayde uu lahaana taas dee waan ku intifaacaynaayo wanaaggiisaasna ma iloobayno isagii dee ruux halaagsamay oon loo dambi dhaafayn taas iyada ilah baa subxaana watacaala arrintiisa oo taxta almashiicaba ilahayna waa xakm cadlu ladiif maxaasintiisa badanna waxaa la arkaa inay wixii isaga kaba dhacayna lagaba dhaafo marka arrintan tan kula tacaamulayna oo taas bu hi waana taa dee culamaa lislaam u waasac noqotay kula tacaamuleen waana inoo socon doonaa insha allahu tacaala in bal nuquushii taas ahayd oo yar badnaan doonta haddii a la yidhaha lakin bal siaan dee arrintan u ta'siirina un muhimku ah labadaa dariiq oo ah inaan wixii dee isaga kaba dhacay ruuxan ee khada ama zalla ama taas oo kale bidco lagu tirinaya lagaga dayan iyado waayo kol hadday bidcadii mukhaal ama waxaan uu yahay wax sharcigii khilaafsan dee sharcigaa la raacayaayo tan iyada waa maxzalla lagu tirinaya isaga naftiisii markay noqoto dee inaan waxa weeye la dacniin oo taas iyo cilmigiisii kale oodhiyo maxaasintii uu lahaana arrinkaa ka dhacay aan loo burin kollay hadallada inoo horreeye shaadiba hadday tahay iyo ibnu taym iyo ibnulqayim iyo dahabi oo hadalkiisu in badan inala socon doona iyo culimo kale oo waxyaalaha inooguba iman doona wallah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk